مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء الحمد لله الذي جعل الإسلام مل الخليقة في دينها ودنياها وأرشد فيه النفوس إلى هداها وحذرها من ردها وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ربا وإلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلا وقدرا وجاها اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وbarakatan laa tanqadii walaa tatanaaha amaa bacd aniguo magacaygu yahay khowle cuhmaan kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda alqima waxaan ahay arday dhigata kuliyatu shareeca gaar ahaan qismulkitaabi wasunna waxaan doonayaa halkan inaan idinkaga soo jeediyo kitaabka la yidhaahdo maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin kitaabkani waa kitaab muhiimad aada u weyn leh muslimiinta caalamka ku noolna aysan ku baraarugsaneen sidaa darteed ayaan u doortay kitaabkan inaan ummadda muslimiinta halkan uga soo jeediyo kaasoon dhowr waqafaad ku samayn doona sida ahmiyada kitaabka uu leeyahay tarjumada mu-alafka iyo asbaabaha uu ku alifay asbaabaha ku dhaliyey sheekha inuu alifo kitaabkan waxaan sii gudageli doonaa qeybaha kitaabka uu sheekhu u qeybiyey annagoo dul istaag ku samayn doona mawaadiicda ugu muhiimsan ahmiyada uu leeyahay kitaabkan iyo qiimihiisa ma ahan mid lagu soo koobi karo daqiiqadooyin iyo wax la mid ah laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan wax idinkaga sheego kitaabkan wuxuu ka mid yahay mu-alafaadka laga alifay xadaara alislaamiya ama ilbaxnimada islaamka waana kitaabka ugu fiican ee laga daraasiin karo ilbaxnimada islaamka kitaabkani waa kitaab namuudaj litaariikh ah wuxuu ka bilaabanayaa maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin wuxuuna kusoo gebagaboobayaa maadaa rabixa alcaalam bitaqadumi almuslimiin kitaabkani waa kitaab cajiib ah kamana daalayo qofkii inuu mudaalicisanaya had iyo jeer maxaa yeelay kitaabku wuxuu ka sheekaynayaa isla wadciga maanta uu ku sugan yahay caalamka intuu qofka daraasaynaya kitaabkan wuxuu awoodi karayaa inuu sifeeyo taariikhda ay leedahay dowladda islaamka iyo sidoo kale taariikhda dowladaha reer galbeedka kitaabkani waxaa iska leh almufakir alislaami abulxasan caliy binu cabdilxayi binu fakhrudiin alxasan annadowi wuxuu ka mid yahay dadka ku abtirsada citirada xasan bin cali bin abi aalib wuxuu ku dhashay sheekhu hindiya shahrullaahi almuxaram kun saddex boqol soddon iyo labadii hijiriyada wuxuu ku barbaaray isla waddanka hindiya halkaas ayuuna wax ku bartay sheekhu wuxuu bartay culuum fara badan waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa xadiiska iyo culuumtiisa wuxuu bartay sheekha alfiqu alislaami wuxuu in badan daraaseeyey kutubta taariikhda islaamka iyo culuum alcarabiya sheekhaani wuxuu ahaa sheekh fiiro dheer leh kaasoo had iyo jeer ku fakiro humuunta haysata ummaddiisa waxaa ugu badan ee sheekhu uu rajaynayay inuu arko dowla islaamiya oo caalamka oo dhan ka talisa oo ku dhisan calaa minhaaji nubuwa iyo inuu arko cadowgii islaamka oo gacmaha muslimiinta lagu cadaabayo ilaahayna uu ka argoosanaya cadowgiisa waxaa ka mid ah sheekha wuxuu leeyahay mu'alafaad fara badan waxaa ugu muhiimsan kitaabkan maanta aan ka sheekaynayno maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin waxaa kaloo ka mid ah alsiraac bayna alfikrati alislaamiya waalfikrati algarbiya fi alaqdaari alislaamiya kutubtiisa waxaa ka mid ah ilaa islaamin min jadiidin iyo riddatun walaa abaabakara laha sheekha wuxuu ku geeriyooday isla waddanka hindiya maalin jimcaha labaatan iyo saddexdii ramadaan kun afar boqol iyo labaatankii hijiriyada sheekhu wuxuu alifay kitaabkan kun saddex boqol lixdan iyo afartii sababka ku dhaliyey inuu kitaabkan alifo waxaa ugu weyn sheekhu wuxuu arkay reer galbeedkii oo la wareegay caalamkao dhan muslimiintii oo awooddoodii burburtay iyo dadkii mufakiriinta sheeganayay oo agtarkoodii noqday kuwo ku qancay ilbax kusheega reer galbeedka lana waayey caalim ku dhiiraday inuu ka hadlo mowduucan ayuu sheekheenna go'aansaday inuu kitaabkan qoro una bixiyo magacan isagoo ku baraarujinaya ummadda islaamka ummadahana baraya farqiga u dhexeeya xadaara alislaamiya iyo xadaara algarbiya sheekha wuxuu isku xirayaa ama kitaabka sida magaciisa laga dheehan karo masiirka caalamka ayuu ku xirayaa masiirulmuslimiin oo mar kastay muslimiinta hagaagaan horumarna gaaraan noqdaanna ummad keliya oo leh hal qaa'id ayuu caalamka hagaagi karayaa markastoy muslimiinta daciifaan noqdaana koox kooxa markaasi waa markuu caalamka wajahayo dhibaatooyin iyo dib udhac kitaabkani siduu oga hadlay xadaarada islaamiga ma jiro kitaab kale oo sidaan oo kale oga hadlay waana miise uu dheeryahay kitaabkan kutubta kale ee taariikhda ka hadasha mu-alifku wuxuu kitaabkan ku alifay duruufo aada u adag waxaa ugu horeeya sheekhu wuxuu ahaa mid ku cusub majaalka taaliifka gaar ahaan luuqada carabiga tan kale sheekhu wuxuu ku noolaa dhul fog oo ka fog bilaadulcarabiya sidaan hore u soo sheegnay wuxuu sheekhu ku noolaa hindiya wakhtigaana waxaa dhowaa dagaalkii labaad ee adduunka markaasi waxaa gebageba ku dhowaa inuu go-o xidhiirhka u dhexeeya bilaadulcarabiya iyo hindiya maxaa yeelay hindiya waxay wax ka soo dhoofsan jirtay waddamada carabta sida bidaacadaha cilmiga iyo kutubta taariikhda iyadoo intaasoo dhan jirta sheekha muusan filaynin kitaabkiisa inuu gaari doono caalamulislaami iyo bilaadulcarabiya laakiin bifadlillaahi wa karamihi kitaabka markay dabacaddiisii koowaad soo baxday wuxuu gaaray bilaadulcarabiya iyo caalamka islaamka waxaana daraaseeyey ardaydii jaamicadaha islaamiga dhiganayay iyo culimmadii ajillada ahayd kuwaas uga horeeya ashahiid sayid qudub sayid qudub ardaydiisii wuxuu ku baraarujiyey inay kitaabkan khulaaseeyaan isagana wuxuu u sameeyey taqdiim kitaabkan waxaa lagu turjumay luuqaatulcaalam oo dhan waana kitaab muhiim ah taabanaya gunta hoose ee gumaysiga kitaabkan haddaan usii gudubna sheekhu wuxuu u qeybiyey shan baab oo waaweyn baabka koowaad wuxuu ciwaan oga dhigay alcasruljaahili wuxuuna oga hadlayaa diimihii kala duwanaa ee caalamka ka jiray mawaadiicdu waxaa ka mid ah alinsaaniyatu fi lixtidaar mowduucan wuxuu sheekhu ku sheegayaa ummaddii caalamka ku nooleed inay magacun insaan ka ahaayeen laakiin wax mabda ay haysteen aysan jirin wuxuu sheekh isdultaa ku samaynayaa diimihii kala duwanaa ee caalamka ka jiray iyo is-addoonsigii ummadaha ka dhexeeyey baabka labaad wuxuu oga hadlayaa min aljaahiliyati ila alislaam wuxuu sheekh halkaa ku caddaynayaa diinta islaamka siday u saamaysay ummadaha iyo siday u baddashay ummaddii intaasoo qarni jaahiliyada kusoo dhaqmaysay waxaa ka mid ah mawaadiicda manhaju alanbiyaa'i fi lislaaxi waaltakhyiir kaasoo ah mid geliya caalamka marxalo cusub iyo siduu nebiga ku wajahay sala allahu calayhi wasalam caalamkii inta badan mugdiga iyo madowga kusoo dhex jiray mawaadiicdu waxaa ka mid ah isla baabka ah rixlatulmuslim min aljaahiliyati ila alislaam mowduucan wuxuu ku dareensiinayaa diinta islaamka macaankeeda iyo inay tahay diinta keliya ee laga dhexli karo tarbiyada islaamiga iyo inay tahay diinta keliya ee ummadaha ka xuraysa kufriga iyo shirkiga ilaahayna raalliga uu ka yahay baabka saddexaad wuxuu oga hadlayaa alcasru lislaam baabkan waa baabkii casrigaani waa casrigii muslimiinta ee horumarka gaareen wuxuuna sheekh halkaa ku sheegayaa muslimiinta inay markaas aciso ahaayeen lagana haybaysan jiray mawaadiicdu waxaa ka mid ah cahdulqiyaadatu alislaamiya wuxuu kuu sifaynayaa a'immadii muslimiinta ee caalamka soo hogaamisay muddo qarniyo ah sifaadkii ay lahaayeen gaar ahaan dowru khilaafa araashida iyo siday u saamaysay noloshii adduunka mawaadiicdu waxaa ka mid ah alinxidaadu fi alxayaati alislaamiya wuxuu aad ugu xeleeraanayaa sheekha sababka keenay in laga inxiraafa alxayaatu alislaamiya taasay ugu weyn tahay fasluddiin can isiyaasa iyo inay ummaddii jihaadkii ka tegeen cilmigii iyo thaqaafada islaamigana la waayey baabka afraad wuxuu sheekha ciwaan oga dhigay alcasru aluurubi casrigani waa casrigii diburaca muslimiinta ayna soo ifbaxeen dowlado reer galbeed ah kuwaasoo ku baaqaya sheeganayana inay horumar caalamka gaarsiinayaan iyagoo adeegsanaya asaaliib kala duwan qabsadana caalamka ummaddiina ka qabsaday maskaxda mawaadiicdu waxaa ka mid ah uruba almaadiya wuxuu sheekh halkaa ku caddaynayaa maahiyatu alxadaara alqarbiya wa taariikhiha wuxuu halkaa ku sheegayaa maxay tahay horta xadaaradku sheegga reer galbeedka taasoona laga badbadiyey ilaa ummaddeenna ay ku qanceen inay reer galbeedka naga maskax badan yihiin nagana caqli badan yihiin sheekhu wuxuu sheegayaa xadaarada reer galbeedka ama xadaaradku sheegga reer galbeedka reer galbeedka inay tahay mid zuulaysa kuna dhisan jahli iyo diin la-aan reer galbeedka noogu baaqaya inay caalamka horumar gaarsiinayaan iyagaaba nolosha ka dhacsan sheekhu wuxuu sheegay orobal yowm inay tahay maadiya la nasraaniya mawaadiicdu waxaa ka mid ah rasaaya alinsaaniya almacnawiya fii cahdi alisticmaari alurubi wuxuu sheekha sheegayaa dhibaatooyinka uu sababay gumays gumaysiga sida in diintaoo dhan ummaddii diin la-aan ee ku dhacday ay zuushay caadifadii diineed baabka ugu dambeeya sheekha wuxuu kusoo khatimay qiyaadatu alislaam lilcaalam wuxuu ku dareensiinayaa baabkan qofka qaariga uu dareensiinayaa baahida weyn ee loo qabo in la helo qiyaada al-insaaniya taasoo ummaddu u celisa hanuunka ka saarta mugdiga u saarta nuurka islaamka wuxuu ku dareensiinayaa qiimaha weyn ee ku fadhida dowlo islaamiya in caalamka ay ka hergasho mawaadiicdu waxaa ka mid ah nahdatul caalam alislaami wuxuu sheekha halkaa uga hadlayaa xalka keliya ee lagu soo celin karo caalamka qiyaadadiisa taasay tahay in ummadda ay u laabato diinteedii xaniifka ahayd taasay ka inxiraafeen iyo inay noqoto ummadda ummad toosan ayna la yimaadaan asbaabaha daruuriga ee dowladda islaamka laga maarmaanka u ah sida in la sameeyo isticdaad ruuxi ah iyo isticdaad sanaaci ah iyo isku filnaasho dhan weliba ah ugu dambayn ummadda islaamka waxaan ugu baaqayaa inay kitaabkan muhiimad gaar ah siiyaan kana dhigtaan wehel gaar ahaan shabaabul muslimiin waxaan ku baraarujinayaa inay fahmaan waxa ka jira waaqic ay ku nool yihiin kana digtoonaadaan halista cadowgooda maxaa yeelay cadowgu wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo inay cadowgu yihiin kuwa horumarka caalamka gaarsiinaya muslimiintuna ay yihiin kuwa dib u dhaca sababa qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu iska difaaci karo shubahaadkaasi kana dhaadhicin karo inayba muslimiintu yihiin kuwa caalamka qiimaha u yeelay la-aantoodna aan la noolaan karin marka qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu noqo qof waaqic ah daraasiyana taariikhda islaamka xilligan la jooga ummadda islaamka aad bay ugu baahan tahay kitaabkan maxaa yeelay isla cadowgii kusoo duulay dhulalka muslimiinta xilligii uu sheekha kitaabka qorayay ayaa ilaa maanta haysta mana jirta taaka ka mid ah dhulalka muslimiinta oo ka madax bannaan gumaysigooda sidaasi darteed qofka muslimka ee xilligan nool waxaa waajib ku ah inuu akhriyo taariikhda islaamka gaar ahaan kitaabkan si u soo celiyo sharafta islaamka shakina kuma jiro qofkii akhriyay kitaabkan in uu bedelayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ummaddeena kitaabkan ku anfaco si u soo ceshato sharafteeda iyo karaamadeeda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا